بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وsلم عlى نبيinا mحمد وعlى آله وصحبه وsلم qال المؤلف رحimه الlه الmبني للmجهuuل midka loo bineeyey majhuulka almبني للmجهuuل ay alficl almبني للmجهuuل ficilka mar waxaa dhici karta faacilkiisa in la sheego marna waxaa dhici karta faacilkiisa inaan la sheegin oo faacilkiisa la xadfo liqaradin min alaqraad ujeedo in loo xadfaa dhici karta faacilkii haddii faacilka la sheego ficilka waxaa la yidhaahdaa alficlu almabni lilmacluum macnaheedu waa faacilkiisiyaa la sheegayaa laga wadaa haddii faacilkiisa aan la sheegin waxaa la yidhaahdaa alficlu almabni lilmajhuul almabni lilmafcuulna waa la dhahaa muqayaru siiqana waa la dhahaa labada hore waa iska isticmaali kartaa midka dambena waa iska isticmaali kartaa kaa doontaa isticmaali kartaa qayb laakiin dadka kamida way intiqaadaan labada istilaaxoo hore almabni lilmajhuulna waa la naqdiyaa almabni lilmafcuulna waa la naqdiyaa sababta marka almabni lilmajhuul loo naqdinaan waxay tahay haddii faacilka la xadfo sababta loo xadfay jahaalo keliya ma noqon karto inaan la oqoon keliya ma noqon karto faacilka jaritaanka loo jara ama sababta aan loo sheegin inaan la oqoonna way dhici kartaa in la yaqaanana way dhici kartaa saas daraaddeed alficlu lmabni lilmajhuul marka leeyahay waxaa ku baxaa ay yidhaahdeen ficilkii faacilkiisa la xadfay jahaalana aan loo xadfin lilmajhuul marka kaas lama dhihi karo tusaale ahaan qof baa fal sameeyey qof buu garaacay waana taqaanaa haddaad tidhaahdo daraba fulaanu fulaanan haddaa dhahdo ninka tusaale ahaan caliyaa la yidhaahdaa daraba caliyun khaalidan haddaad tidhaahdo waxaa is leedahay ninka cali ah amaadan ka baxsan ama adiga dhibaato kuu geystaa waana taqaanaa inaad iska xadfaa dhici karta in la iska jaraa dhici karta oo la yidhaahdo duriba khaalidun ficilkaas waxay yidhaahdeen almabni lilmajhuul lama dhihi karo leanno jahaalo looma xadfin laakiin waxaa loo xadfay liajli اlkhawf cabsi darteedaa loo xadfay almabni lilmafcuulna waa la yidhaahdaa waana la intiqaadaa isagana sababtoo waxay yidhaahdeen marka faacilka la jaro waxa booska faacilka istaaga mafcuulu bihi keliya ma aha almabni lilmafcuulna saasaa laga fahmaa mafcuulu bihi booska keliya ma istaago masdarna wuu istaagaa jaaru majruurna waa istaagaa darafna waa istaagaa booskaas saas daraaddeed qeyb dadka kamid ah waxay door bidaan in la yidhaahdo alficlu almugayaru siiqa ficilka siiqadiisa la bedelay laakiin ayaga laftigooda waa iska isticmaali kartaa ayadoo la fiirinaa xagga qalabada ilan sida badan waxaa loo xadfaa ficilka waa jahaalada darteed haddii almabni lilmafcuul la yidhaahdana sida badan waxa booska faacilka istaagay waa mafcuulu bihiga intaba marka waa la isticmaali karaa haddaba ficilka waxaan idhaahnay markuu faacilkiisa u wato waxaa la yidhaahdaa almabni lilmacluum tusaale ahaan akala caliyun aطacaama caliyun waa faacil soo maaha aطcaamana mafcuulu bihi waaye ficilkan asalkiisii buu joogaahoo akala waa sidiisii waxaa dhici karta cali in la jaro lisababin min alasbaab ama khowf loo jaro ama jahaalo loo jaro ama sabab kale loo jaraa dhici karta markii cali meesha laga saaro booskii cali waxaa soo fadhiisanaa aطacaam ayaa booskii cali soo fadhiisan aطacaamna maxay ahayd mafcuulu bihi sooma ahayn markii booskaas ay soo fadhiisaneen marka laba isbedelaa dhacaa isbedelna طacaam buu ku dhacaa isbedelna ficilka kale ayuu ku dhacaa aطacaam isbedelka ku dhaca waa laba nooc waa marka hore xagga xugunka ayaa isbedel uga dhacaah oo markii hore cali markuu joogay wuxuu ahaa mansuub ila waa mafcuulu bihi haddana wuxuu noqonahaa marfuuc isbedelkaas waa xagga xugunka isbedel labaadna waa ku dhacaahoo waa xagga magaca markii hore mafcuulu bihi baa la dhihi jiray markii cali uu joogay laakiin hadda mafcuulu bihi la dhihi maayo waxaa la leeyahay naa'ibu lfaacil faacilka midkii naa'ibka ka ahaa isbedeladaas waa kuwa ku dhaca طacaam akalana isbedel baa ku dhaca oo ah hal isbedelkaas oo ah in siiqada ama xarakada sida uu dhisan yahay laga bedelo akala ayuu ahaa haddana waxaa leeyahy ukiila marka waxaa kuu soo baxaa ukila aطacaamu ukila waxaa leedahay waa ficlu maadi mugayaru siiqa mabniyun calى اlfatxi laa maxala lahu min alacraab aطacaamuna waa naa'ib اlfaacil marfuuc calaamatu rafcihi adama haddaba ficilka akala tusaale ahaan iyo afcaasha la midka haddii sidooda ay yihiin shayga marfuuca ah ee ka dambeeya waa faacil akala daraba jalasa naama qara'a iyo waxyaabaha la midka ah shayga marfuuca ah ee ka dambeeya waa faacil laakiin haddii siiqada la bedelo oo ukila la yidhaahdo ama quri'a la yidhaahdo ama duriba la yidhaahdo marfuuca ka dambeeya waa naa'ibu lfaacil marka sababta siiqadiisa loo bedela isla markii waa inaad fahamto shayga marfuuca ah ee ka dambeeya wuxuu yahay inaad garataa la rabaa inta waa la fahmi soo maaha ilaa naa'ibulfaacil iyo faacil labadooduba marfuucay isla yihiin kee naa'ibulfaacil ah keese faacil ah waa inaad marka ficilka fiirido haddii awelka uu ka godan yahay qabla aakhirkan uu ka kasrisan yahay waa naa'ibulfaacil laakiin awelka hadduu ka fatxisan yahay waxaa ka dambeeyaa markaas waa faacil wuxuu yidhi haddaba idaa buniya alficlu ficilka haddii la dhiso lilmajhuuli majhuul haddii loo dhiso idaa buniya alficlu ficilka haddii la dhiso lilmajhuuli majhuul haddii loo dhiso wuxuu ula jeedaa haddii ficilka faacilkiisa liajli اljahaalati loo xadfay haddii la dhiso oo loo tiiriyo mafcuulkiisii tusaale ahaan waxa marka majhuulka mafcuulka adamaha la soco ilan mafcuulku wuu sheegan yahay laakiin waxa majhuulka waa faacilka la xadfay idaa buniya alficlu lilmajhuuli fain kaana ficilkaas maadiyan hadduu maadi yahay duma awaluhu awalkiisa waa la godaa wa kusira maa xarafna waa la hoos dhigaa xarafkaasoo qabla aakhirihi aakhiri ilmaadi maadiga meesha ugu dambaysa xarafka ka horeeyana waa la hoos dhigaa walow taqdiiran taqdiir ba allaha ka dhigeen fain kaana maadiyan hadduu yaduma awali awalkiisa waa la godaa wa kusira maa xarafna waa la hoos dhigaa qabla aakhiri aakhirkiisa ka hor ahaaday xarafka ugu dambeeya kan ka horeeyan waa inuu hoos dhigan yahay walow taqdiiran walow kaana alkasru kasrahaas haba ahaado taqdiiran haba ahaado naxu tusaale ahaan qudiya almru arrinkii waa la dhameeyey qudiya alamru arrinkii waa la dhameeyey waa ficil maadi ah asalkiisii qadaa buu ahaa awalkana waa la goday qabla aakhirka oo daadka ahna waa la hoos dhigay qudiya alamru wa shuriba allabanu caanihiina waa la cabay shariba buu ahaa shiinkiina waa la goday ra-dii oo qabla aakhirka aheedna waa la hoos dhigay wa mudda alxablu xarigii waa la taagay asalkiisii wuxuu ahaa mudida mudida qabla aakhirka sooma kasrisna waana la isku idqaamay markii kasradii labada mihlaynka ah midka hore kasradii saarneed markii la tuuray kabacdi lialabi lidqaam marka wuxuu noqday mudda mudda qabla aakhirkeeda hadda way kasrisan tahay laakiin waa taqdiiran kasro miyay hadda ka muuqatay mudda qabla aakhirkeeda maya marka waa kasro muqadara ah waxaana loola jeedaa asalkiisii buu haddee mudida ahaa wa mudda alxablu wa siima ramadaanu ramadaan waa la soomay siima ramadaanu ramadaan waa la soomay qabla aakhirka ma kasrisan yahay hadda maya sooma reebana marka kasradu waa taqdiiran wa biica طacaamu raashinkii ya ya damadana sidoo kale wa biica طacaamu raashinkii waa la gaday kasradii qabla aakhirka iyadana waa muqadara haddaba kasrada muqadarada ah qabla aakhirka sababta taqdiirta keena iclaalna waa noqon kartaa idqaamna waa noqon kartaa siima iyo biica sababta keenay kasrada in la qadaro waa maxay iclaal laakiin mudda iyo rudda iyo waxa la midka ah sababta keenay waa maxay idqaam labada marka way noqon kartaa liajli idqaamna waa noqon kartaa liajli iclaalna waa noqon kartaa wuxuu noo miithaaliyey laakiin waa hulaasiga keliya waxa dhanna inuu israaciyaa fiicneed rubaacigana waa sidoo kale ukrima baa leedahay ukrima khumaasigana waa la mid unuliqa sudaasigana waa lamid ustukrija inkastoo ayagana gadaal uu ka miaalin doono wasiima ramadaan wabiica طacaamu aslul akhiirayni labada dambe markoodii hore waxay ahaayeen labadee siima iyo biica markoodii hore waxay ahaayeen ay qabla aliclaal intaan la iclaalin ka hor waxay ahaayeen bacda albinaa'i lilmajhuuli marka majhuulka loo bineeyey kabacdi waxay ahaayeen suwima iyo buyica saasay ahaayeen suwima buyica oo waxay la mid yihiin duriba iyo shuriba iyo qudiya bay la mid yihiin awalkana waa godan yahay qabla aakhirkana waa kasrisan yahay nuqilat xarakatu lcayni caynta xarakadii saarnayd oo ama waawda ahayd ama ya-da ahayd waa la guuriyey ila alfaa'i fa-da loo guuriyey oo ahayd saadka ama bacda bacda salbi xarakati alfaa'i marka fa-da xarakadeedii la tuuray ka bacdi fa-dan wuxuu la jeedaa saadka ama bacda bacda salbi xarakati alfaa'i fa-da xarakadeeda markii la tuuray ka bacdi suwima marka ay tahay waxaa leeyahay ustuhqilati ustuhqilati alkasratu calaa xarfi cilatin qablaha dama kasro xarfu cillo saaran oo damo ay ka horeyd culaysaa ku jira see la yeelaa waa in laga takhalluso fiqalkaas see laga takhallusi karaa waxaa la samaynayaa saadka damada saaran ayaa la tuuraa waa meesha uu ku leeyahay bacda salbi xarakati ilfaa saadka damada saaran waa la tuuraa waxaana lasoo naqlinaa caynta oo waawda ah kasradeeda saadkaana loo soo naqlinaa meeshii kasrada ah kasoo qaaday oo waawda ahayd saakinay noqonee waxaana ka horeyda kasro waawda markaas waxaa loo bedelayaa ilan qaacidadu saasay ahayd markii uu noqdo siwma qaacidadiia gelee walwaaw in yaskun wamaa qablun kasar faqalbuhaa yaa-an ka miisaani ishtahar kadib waxay noqonee siima saasay noqonee biica iyadu way ka sahlan tahay asalkeedii buyica ayuu ahaa fastuhqilat ilkasratu calaa xarfi cilatin qablahaa dama damada fa-da saaran waa la tuuraa kasrada lasoo naqlinaa bis biica ay ku noqoneen markaas ayada wax la bedelaa oo kale ma jiraan xarakada fa-da saaranaa la tuuraa caynta xarakadeedaana loo soo naqlinaa keliya aslul akhiirayni labada dambe asalkoodu wuxuu ahaa bacda albinaa'i lilmajhuuli wuxuu ahaa suwima wa buyica nuqilat waa la guriya xarakatu lcayni ila alfaa'i bacda salbi xarakati ilfaa'i fa-da xarakadeeda markii la naqliyey kabacdi wa yudamu haaniihi haanii almaadi maadiga xarafkiisa labaad waa la godaa aydan lagu laabayay aydan muxuu leeyahay hadde god horaa jiray oo ahaa awalka godka saaran wuxuu ku leeyahay xarafka ugu horeeya maadiga waa la godaayey haddana mar labaadaa haaniga la godaa wa yudamu haanihi haani lmaadi maadiga xarafkiisa labaad waa la godaa aydan lagu laabaye yacni mar labaadaa haaniga la godaa in kaana hadduu yahay maadigaas mabduuan mid ku bilowda bitaa-in zaa'ida ta zaa'ida ah hadduu taa masiida ku bilowdo awalka iyo haaniga labadaba waa la isla godaa tusaale ahaan tucullima oo asalkeedu uu ahaa tacallama ta masiida uu ku bilowdaa waana ficil maadi ah la soco tacallama wuu bartay marka la rabo in loo bineeyo majhuul awalka oo taad ahna waa gode haaniga oo caynta ahna waa gode waxaa leedahay tucullima alcilmu cilmigii waa la bartay tuquutil asalkeedii wuxuu ahaa taqaatala taqaatala fulaanun wa fulaan hebel iyo hebel way dagaalameen ta masiida uu ku bilowdaa awalka waa la godaa oo taada ah qaafkana waa la godaa oo haaniga ah markii qaafka aa godo aliftii ka dambeysay ma joogi kartaa ma joogi karto lianna alalifa laa tahbut ilaa bacda alfatxa haddii marka alifta damo ay ka hormarto waxaa loo bedelaa waaw waawaa marka loo bedela waxaa la yidhaha tuquutila sababta marka aliftan keenaya in waaw loo bedelo waa damada ka hormare damadaasoo xarafka haaniga ah ee qaafka ah saaran tucullima wa tuquutila wa awaluhu wa yudamu awaluhu maadiga awalkiisa waa la godaa wa haaliثuhu xarafkiisa saddexaadna waa la godaa in kaana maadiga hadduu yahay mabduuan mid ku bilowda bihamzati waslin hamsatu wasli hadduu ku bilowdo haddii hamsatu waslin uu ku bilowdo xarafka koobaad sida aan soo sheegnay waa la godaa haalidkana waa la godaa waa xarafka saddexaad hamsatu wasli afcaasha ku bilaabataa waa laba nooc khumaasi iyo sudaasi labadaasaa hamsatu wasli ku bilowda laakiin ta'da masiidada afcaasha ku bilaabata waa afcaasha khumaasiga ah bis wa awaluhu wa haaliثuhu maadiga awalkiisa waa la godaa haalidkiisana waa la godaa in kaana hadduu yahay maadigu mabduuan mid ku bilowda bihamsati wasli naxw ustukrija oo kale ustukrija waa lala soo baxay hamsadana waa godan tahay oo awalka ah ta'dana waa godan tahay oo haalidka ah ustukrija wantuqila waa la guuray intaqala bay ahayd waa khumaasi awalkana waa la goday oo hamsada ah ta'da oo haalidka ahna waa la goday xarafka u dhexeeyana waa reeban yahay awalka iyo haalidka wa in kaana hadduu yahay ficilku mudaarican mudaarica hadduu yahay duma awaluhu awalkiisa waa la godaa wa futixa maa xarafna waa la kordhigaa qabla aakhirihi midka u dambeeya ka horeeya intaas maadigay ahayd ficilka majhuulka loo binayna hadduu mudaaric yahay awalkana waa la godaa qabla aakhirkana waa la fatxinaa waa la kordhigaa walow taqdiiran walow fatxan taqdiiran ay walow kaana alfatxu taqdiiran fatxu hadduu doono fatxa muqadar ha noqdo wadalika naxwu yuqda alamru arrinka waa la dhammaynaa yuqdaa almru awalkana waa ka godan yahay qabla aakhirkana waa ka fatxisan yahay soo maaha yuqda almru wa yushrabu labanu caanahana waa lacaba awalkana waa ka godanya qabla aakhirkana waa ka fatxisan yahay wa yusaamu ramadaanu ramadaan waa la soomaa awalkana waa ka godan yahay qabla aakhirkana waa ka fatxisan yahay laakiin waa taqdiiran kan asalkiisina wuxuu ahaa yuswamu sida yushrabu oo kale yuswamu see loo cilaaliyey qaacidaa gashay oo ah idaa taxaraka xarfu lcila wa qablahu saakinu saxiix nuqilat alxarakatu ila saakini saxiix waawda fadxadeeda ka soo naqlinee saadkaa saare kadibna waxaa leedaha taxaraka xarfu lcilati fi lasli wanfataxa maa qablahu alaan markaas waxaa loo bedelaa maxay alif waxay noqotay yusaamu meeshii fatxada ay fuuli lahayd maanta alifaa joogto aliftuna fatxa ma aqbasho saas daraaddeed waxaa leeyahay fatxadu waa muqadara liajli liclaal iclaal dartiis wa yubaacu طacaamu raashinkana waa la iibina asalkiisii wuxuu ahaa yubyacu ya-daa fatxada laga naqlinaa ba'daa loo naqlinaa kadibna ya-dii alifaa loo rogaa litaxarukihaa fi lasli wainfitaaxi maa qablaha alآan marka waxay noqonaya yubaacu wuxuu noo miihaaliyey mudaarica fatxada qabla aakhirkiisa iyadoo ay tahay muqadara liajli اliclaal maxaa naga maqan iyadoo fatxadu ay tahay muqadara liajli اlidqaam yumaddu oo kale yumaddu alxablu xariga waa la fidina waa la taaga asalkiisuna wuxuu ahaa yumdadu daalkii hore ayaa fatxada laga naqliyey miimka loo naqliyey labada daal si la isugu idqaamo ilaan labada xaraf oo la isku idqaama kan hore waa inuu saakin yahay kan dambana waa inuu mutaxarik yahay saas daraaddeed baa marka qabla aakhirkii fatxadii looga naqliyey oo miimka loogu naqliyey waxay noqotay yumaddu fatxadii qabla aakhirka waa muqadara liajli lidqaam idqaamka dartiisay muqadaro tahay wallahu aclam halkaas ka joogo